soo saaray amar ku saabsan mamnuucidda baabuurta amnisom in ay maraan waddada maka almukarama markuu arkay dhacdooyinkii dhacdooyinka iyo shilalka soo noqnoqday markuu dhegaystay talooyinka hay-adaha amniga iyo cabashada shacabka ee ku aadan shilalka soo noqnoqday wuxuu go'aamiyey laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay siddeedda bisha shanaad waxa uu maridda gaadiidka amnisom laga mamnuucay waddooyinka soo socda kow waddada dheer ee maka almukarama laga bilaabo taallada sayidka ama taallada sayidka ama isgoyska oto oto ilaa isgoyska isbitaalka banaadir laga bilaabo saacadaha lixda subaxnimo ilaa iyo labiyo tobanka habeennimo haddaan ku celiyo waddooyinka laga mamnuucay inay maraan baabuurta ay leedahay ay leeyihiin ciidanka amnisom waxaa waaye waddada dheer ee maka almukarama laga bilaabo taallada sayidka ama isgoyska otooto ilaa isgoyska isbitaalka banaadir laga bilaabo saacadaha kale ah lixda subaxnimo ilaa iyo labiyo tobanka habeennimo